waad mahadsan tahay haatanna ku soo dhowaada wararka caalamka tobannaan ruux ayaa ku waxyeeloobay dab xooggan oo ka kacay koonfurta waddanka faransiiska dab xooggan ayaa qabsaday ku dhowaad toddoba boqol oo hegtar oo dhul keymo ah iyo goobo la degan yahay oo ku yaala waqooyiga magaalada marsiliya oo ah magaalada labaad ee ugu weyn faransiiska islamarkaana dhacda xeebta koonfureed ee dalkaas sida laga soo xigtay tahriibayaasha rasmiga ah in ka badan siddeed boqol oo debdemis ah ayaa ka qayb qaadanaya howlgallada deminta debkan halka boqol iyo toban qof ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan kuwaasoo laba iyo labaatan ka mid ah ay yihiin askar booliis ah dabkan ka kacay faransiiska ayaa sidoo kale burburiyey ugu yaraan toban guri iyadoo laga digayo dabka oo si xowli ah ugu sii faafaya goobaha ay dadku ku badan yihiin maamulka maxalliga ah ee faransiiska ayaa ku dhawaaqay in dad gaaraya afar boqol oo qof loo daadguriyey saddexda goobood oo loo diyaariyey in lagu qaabilo dadka ku waxyeeloobay dabkaas wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska oo booqasho ku tegey goobta uu dabka ka kacay ayaa tilmaamay inay ahayd mid aad loogu naxo isagoo xaqiijiyey in dabka uu weli sii holcayo oo aan la xakamaynin waxaa xusid mudan in dabkan uu ku soo beegmay xilli heerkul aad u sarreeya uu ka jiro guud ahaan waddamada yurub taasoo keentay inay dab xooggan ka kacaan dhulal kaymo ah iyadoo intaasi lagu darayo inay jiraan dad kuleele dartii ugu geeriyooday gudaha waddamada yurub ee ku caanbaxay dhibaateynta dadka muslimiinta dhanka kale dowladda kenya ayaa soo saartay amare ka dhan ah dadka dibadbaxayaasha ee kasoo horjeeda xukuumadda william ruuto madaxweynaha kenya william ruuto ayaa sheegay in cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dhaca iyo dabqabadsiinta goobaha ganacsiga ama xarumaha dowladda xilliyada ay dhacayaan mudaharaadyada looga soo horjeedo dowladdiisa in la toogan doono isagoona ciidankiisa fasax u siiyey in ay lugaha ka toogtaan dadyowgaas weerarada lagu qaado saldhigyada booliiska ama saraakiisha ayuu sheegay ruuto in loo qaadan doono ku dhawaaqid dagaal ka dhan ah kenya hadalkan goodiga iyo cadtowga isugu jira ee ka soo yeeray madaxweynaha xukuumadda nairobi ayaa ku soo beegmaya laba maalmood kadib markii ay magaalada caasimadda ay nairobi ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda kuwaasoo isu beddelay rabshado xubnaha isku magacaabay guddiga xuquuqul insaanka ayaa sheegay in soddoni kow qof ay ku dhinteen in ka badan boqolna ay ku dhaawacmeen iska hor imaadyada dhex maray ciidamada kenya iyo dadka dibadbaxayaasha ahaa dhallinyarada kenya ayaa si isdabajoog ah isugu soo baxaya waddooyinka iyagoo ka carraysan musuq maasuqa dhaqaalo xumada iyo eedeymaha ka dhan ah booliiska kenya ugu dambayn kooxaha muqaawamada ayaa howlgal liish ah ku dilay askari ka tirsan ciidamada yuhuudda ee ku sugan marinka khaza sida ay galabnimadii maanta baahiyeen kooxaha waxaiska caabinta ee ka dagaalamaya marinka khaza dagaalyahan ka tirsan muqaawamada ayaa ku guulaystay saacadihii dambe ee maanta in ay ugaarsadaan oo ay toogasho ku dilaan askari yuhuudi ah oo dul saarnaa buur ku taala xaafadda al tufaax ee bariga khaza isla maanta kooxaha muqaawamada ayaa sheegay inay howlgal loo adeegsaday gaantaalada hoobiyaha ay ku garaaceen goob ay ku kulansanaayeen askar yuhuud ah oo ka mid ah goobaha uu dhaqdhaqaaqa ka wado ciidanka yuhuudda ee ku yaala magaalada khan yunis ee dhacda koonfurta khidaaca khaza muqaawamada falastiin ayaa war ay soo saartay ku caddaysay in howlgalkan ay ku dhinteen ayna ku dhaawacmeen askar yuhuud ah oo aan tiradooda la xadidin iyadoona la arkayey kadib markii uu howlgalka ka dhacay diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ku soo degayay goobta uu howlgalka ka dhacay si ay u daabulaan askarta ay waxyeelada ka soo gaartay saxiifadda ha artis ee ku hadasha afka carabiga ayaa warbixin ay dhowaan baahisay ku sheegtay in lixdan iyo laba askari oo yuhuud ah lagu dilay marinka khaza tan iyo bilowgii sanadkan labada kun shan iyo labaatanka wararkii caalamkana dhegaystayaal halkaa ayuu ku idil yahay